Sare u kac weyn ayaa laga dareemayaa qiimaha iibinta khudaarta suuqyada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii Webiga Shabeelle uu biyo badan keenay, isla markaana uu ku fatahay qaar ka mid ah beeraha gobolka, iyadoo fatahaadda ay saameyn ku yeelatay khudaarta cagaaran ee beeraha ka soo go'a qaybo ka mid ah. Khudaarta qaaliga noqotay waxaa ka mid ah yaanyada, baradhada, koostada, kabsarta, bambanooniga iyo basbaaska. Qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta ee suuqyada magaalada Beledweyne ayaa Radio Beelo uga warramay qiimaha khudaarta sare u kaca laga dareemayo iyo waxyaabaha sababay inay qaali noqoto khudaarta.
Waa khudaarta magaaladeena ka soo baxdo, gaar ahaan gobolka Hiiraan ay ka soo baxdaa. Marka qaalinimadana waxaa keenay Webiga Shabeelle oo aad u soo butaacay, iyadoo xilliga jiilaalka aan soo marno biyihii dhanaan ay ahaayeen, xilliga dhanaanka ahaa dalabkiina waa hoos u dhacay. Bacdi haddana wixii yaraayo markaas ceelal iyo wixii lagu shushubayna haddana webigayaa ku imaaday. Dalagii saasuu ku go'ay. Marka maciishada yaanyada xagga khudaarta oo dhan waxa qaaliga ka dhig waa sidaa. Waxaa ka mid ah sida yaanyada oo kale taniga awal waxaa la gadayay shan doolar, lix doolar la gadayay hadda labaatan iyo shan ilaa soddon uu noqday. Barbarooniga awal nus doolar la gadi jiray hadda kiiladii hal dolar iyo bar uu noqday. Basbaaska nus doolar la gadi jiray hal doolar uu noqday. marka waxaasaa qaaliga keena ansalaata sideedaba waa la waayay begalka raqiisu iska hadda halka xabo wuxuu noqday hal doolar lacage kabsarta iyadana afar doolar ay maraysa sibisaantaana yaadeena markay soddon doolar tagtay ganacsataa iska dalbatay xagga etoobiya naga soo gashay gaar ahaan gaalkacay meelahaasay ka timid iyadana hadda kartoonkeeda labaatan iyo shanta kiilo ku jirta labaatan iyo shan doolar la gadaa marka miiska lagu shibana annaga tafaariikh waxaan gadanaa hal doolar iyo soddon hal doolar iyo labaatan wallaahi labadaba markay raqiistahay markay fiican tahay qaali tahay intaba horta alxamdulilah wixii ilaahay kaa calfoogsiin laakiin waxay kasii fiican tahay markay raqiis tahay markay qaaliga tahay aaday waxay isma bixisa marka qaarkeed maba isbixinayso bacaa ku xiraysaa waxyaalo fara badan oo ku xiraysaa bursoola kasoo baxaa marka markay raqiis tahay markay qaali tahay isku mid ma aha baryahan saa'id waaye kabsarta waxaa la gadayaa afar doolar shan doolar ay u kala dhexeysa ayadoo yar u ubteed intay la egtahay yaabis koostada sidii kadaalika dhibic sideed aa la gadaa yaanyadana labaatan iyo shan doolaraa la gadaa taniga yaanyada eh liintana afar doolar boqolka xabo afar doolar boqolkii aa la gadaa bahasha aad iyo aad ay u sarraysaa waa dab dab baryahan saa'id waaye qudaarta waxaa qaali noqotay biyihii qaraarka ahaay biyihii qaraarka markuu soo baxa haddana biyihii baxada aa sababtay oo qaarkood beeraha ay goysay waxaasaa ugu wacan marka qudaarta aaday qaali nooga tahay kabsar caleenta oo kaleeto afar doolar maba la helaayaba iyada xagga iska dhig barbarooniga hal doolar iyo bar isagana waa cariiri liindhanaanta middeeda u lacagta yar waxaa waaye laba doolar yaanyadoo kaleeto ayadana waxay maraysaa labaatan iyo toddobo labaatan iyo siddeed shan iyo labaatan midda biyaha ka da'aayaan heerka waxaa sababay inay qaali noqoto waa aragtay fatahaadaha magaalada ay ka ceymatay ayaa beeraha ku fadhiisteen fatahaad markay dhacdana dalaggii diyaarka ahay waxaa cunaaya biyaha mid kalena hadda lama gaarin oo juhdi kaleetaa ka dhiman iyo wakhti in lagu bixiyo loo baahan yahay